بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وميكروفونكي دبست عجلدها الحسيني أما الحسيني إسلامي ستيريو أند بوكشوب هل كنا وحانو إذن كسو قبلنا تاريختي زينب بنت جحش وحانو ننسو شيدنا ولكن شيخ آدم حاج محمود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت إلهي سبحانه وتعالى إنه غفره وحنك هل دونا ما أنت أو جمعة زينب بنت جحش رضي الله عنها وكمد هيد أمهات المؤمنين hooyooyinkii mu'miniinta ee dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka mid ahayd ayaynu si kooban uga hadli doonaa akhawaati fillah sidii aynu ka soo waranay dumarkii mu'minaadkii hore waxaa jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwaddii uu u baaqay dadka muslimiinta ah ee reer maka waxaa ka mid ahayd aayadihii lagu soo dejiyey wandir cashiirataka alaqrabiin waxaad u digtaa qaraabadaada kugu soo dhow ayaa la yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam suuratu shucaraa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo taa ka duulaya dadkii uu u bandhigay dacwadda ee uu culayska saaray waxaa ka mid ahaa qaraabadiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam zaynab bintu jaxshin oo culimmadu sida ay ka warramaan ahayd dadkii ku dhowaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo culimmadu waxa ay leeyihiin hooyadeed waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam eddadii oo ahayd amiima bintu cabdilmudallib binu hashim lidalik ilmaabti bay ahaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay ilmaabti ahaayeen waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dacwadda u bandhigay waxaa intaa wehelisa waxaa ilaahay la dheliyey xamna iyo allahuma salli calaa maxamed abi axmed iyo cabdillaahi binu jaxsh intoodubana waxay ka mid ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam zaynab bintu jaxshin waxa ay dhalatay soddon sannadood ka hor hijrada soddon sannadood ka hor hijrada ayaa ay dhalatay taa macnaheedu waxa ay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkii caamulfiil ee uu dhashay hijradiisu waxa ay bilaabantay isaga oo saddex iyo konton jira marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex iyo labaatan sannadood ayaa uu ka weynaa zaynab bintu jaxshin zaynab radia allahu canha waxaa dhinac kale ag yaalay oo ilaahay subxaanahu watacaala abtiyaal uga dhigay xamza binu cabdilmudallib oo ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam difaaciisii koowaad cabaas binu cabdilmudallib oo ahaa markii dambe uu islaamay gacantii koowaad ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii lamidka ahaa oo ahaa adeeradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa habaryaraheed safiya bintu cabdilmudallib oo runtii ahayd gabadha muslimada ah ee dhashay allahuma salli calaa maxamed saxaabiga ka mid ah tobankii jannada loogu bushaareeyey ee zubayr ibnu alcawaam la odhan jiray cabdillaahi binu jaxash abu axmed binu jaxash oo iyaguna ahaa walaaladeed sida aynu wax ka soo tilmaanay intooduba waxa ay ka mid ahaayeen saxaabadii ugu horreysay ee rumaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam akhawaati fillaah sidaa aynu arkayno zaynab bintu jaxshin waxay ka dhex barbaartay reer iyo usrad isku wada xidhan oo dhinac walba marka la eego difaac u ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahayna marka uu ka hadlayey qofka meel wanaagsan ehelkiisa uu kasoo jeedo ee diinta u gargaara waa kii lahaa والsaabiquuna الsaabiquun ulaaئika اlmuqarabuun fi janaati الnaciim hullat min alأwaliin horumarka khayrka loo horumarayo iyo diinta loo horumarayo iyo iimaanka loo horeynaya waa taa ilaahay uu ku tilmaamaya in jannada lagu gelayo sidaa ilaahay subxaanahu watacaala suurat lwaaqica uu ku sheegay zaynab bintu jaxshin waxaa la yidhaahdaa muddo markii ay ku noolayd magaalada maka ee allahuma salli calaa maxamed ay runtii gaadhay da-deedii yani ma garatay dumarnimo ayaa waxaa la yidhaahdaa zaynab bintu jaxshin waxaa guursaday nin kamida dadkii quraysheed ayaa guursaday waxaana runtii la yidhaahdaa zaynab guurkeeda iyada ah ee allahuma salli calaa maxamed ilaahay u qadaray muddo markii ay ma garatay guur lahayd ayaa waxaa la yidhaahdaa ninkeedii uu dhintay dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo isagu aada ay ugu weynaayeen dadka mu'minaadka ah ee rumeeyey ee allahuma salli calaa maxamedin agtiisa jooga oo aada u ilaalin jiray allahu canhaa guurkeedii ugu horreeyey waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guuriyey saxaabiga loo yaqaano zayd binu xaarisa iyadoo sababta guurkaasi uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu guuriyey ay ahayd saxaabiga loo yaqaano zayd binu xaarisa intii aanu guursan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka soo warranay taariikhdeenii hore meele aynu kusoo tilmaanay khadiija bintu khuwaylad inay siisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inan iyada u shaqayn jiray oo addoon u ahaa oo la odhan jiray zayd binu xaarisa inankaa la odhan jiray zayd binu xaarisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu u sheegay markii aabihii uu soo doonay ee uu ku yidhi waxaan doonayaa inankaasi inaad dib iigu celiso rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi inankaasi waxaan doonaya inaad dib noogu celiso waayo dagaalaana lagaga soo qaaday dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u sheegay inankani inuu yahay inan uu ku tabaniyey sidii ay carabtu dhaqanka u lahaan jireen waa intii aayaadka tabaniga diidaya aanay soo degin tabanigu wuxuu ahaa qofku haddii aanu caruur lahayn ayaa ilmo uu odhan jiray ilmahaasi anaa ku tabaniyey masalan ilmo uu ma garatay ama lasoo uu iibsaday oo caruurtii beriga hore la kala iibsan jiray ama allahuma salli calaa maxamed dagaal lagu soo qabsaday ayuu odhan jiray anaa ku tabaniyey dabeete magaca ayaa loo bixin jiray idan zayd binu xaarisa oo ka mid ahaa saxaabadii rumaysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa loo bixiyey zayd binu moxamed nabigu calayhi salaatu wasalaam zaynab bintu jaxshin isaga oo la hadlaya waxa uu ku yidhi waxaan doonayaa inaad inaan ku guuriyo saxaabigaa aan soo koriyey ee aniga ii shaqeeya ee loo yaqaano yani zayd binu xaarisa dabeete waxaa laha zaynab bintu jaxshin radia allahu canha oo runtii sidaa aynu arkayno xagga reerka ahayd reer beni asad dhinaca kalena reer beni hashim ay dhaleen qabaa'il bay ahaayeen mujtamacii quraysheed ayaa waxa ay aada uga xishootay may arag gabadh reeraha ka dhalatay oo nin la addoonsanayo ama mar la addoonsaday uu guursaday dabeete waxay ku tiri yaa rasuulallah aada bay ugu adag tahay inaan ninkaa guursado arrintii waxaa kaloo ay ku adkaatay saxaabiga loo yaqaano cabdillaahi binu jaxsh isagoo runtii leh aniguna waan kugu waafaqsanahaye rasuulku calayhi salaatu wasalaam haba garte ah waa inaanad marnaba yeelin inaad guursato ninkaa loo yaqaano zayd binu xaarisa nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ibnu sacdin uu ka waramay fii kitaabihi adabaqaat lkubraa libnu sacd waxay tihi laa ardaahu linafsii wa ana ayamu qurayshin naftayda ugalama raali noqonayo anigoo ka mid ahaa dumarkii quraysh kuwii ugu sharafta badnaa ilaahay uu ka dhaliyey aan ahay marnaba ka raali ku noqon maayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo arrintaasi ka warwarsan dhinacna ka warwarsan diiditaankaa la diiday amarkiisa dhinacna ka warwarsan zayd binu xaarisa oo aada u jeclaa oo uu doonayay inuu dariiqa ku hagaajiyo ayaa aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala soo dejiyey suuratulaxsaab ka mid a wma kana limu'mini walaa mu'mina ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo la hadlaya zaynab bintu jaxshin iyo cabdillaahi binu jaxsh waxa uu ku yidhi uma ay sugnaanin gaba nin mu'mina iyo gabadh mu'minada idaa qada allahu warasuuluhu amra haddii ilaahay iyo rasuulkiisu arrin ay xukumaan an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrih in iyaguna ay arrinkooda doortaan oo ay yidhaahdaan sidaasay nala tahay waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina qofka ilaahay caasiya iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wassalaam faqad dalla dalaalan mubiina waxa uu halaysmay halaysan cad baa ilaahay yidhi waxaa la yidhaha zaynab bintu jaxshin aayaddii markii ay soo degtay ayay u timid rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxay tihi yaa rasuul allah kol haddii alla isoo xukumay raalli baan ka ahay sidaasaanan ku guursanayaa zaynab bintu jaxsh ayay tihi zayd binu xaaris haddana niyaddeedii kumay degin waxaa la yidhaha muddo markii ay wada noolaayeen ee ay wada joogeen ayaa sayd ugu yimaada rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhaha yaa rasuul allah maad zaynab waan hayn kari la'ahay waxaanay leedahay mar walba marka aanu isqabanno ma adiga oo caynkaa ahaa oo ma garatay ilaahayy kaa siiyey oo keliya oo aan kufkayga ahayn ama aan ii dhigmayn oo caadaadkii jaahiligaa lagu jareeyey ayaad doonaysaa inaad ila hadasho mar walba sidaas ayay tidhaahdaa ayaa ku ayuu ku yidhi rasuulku calayhi isalaatu wassalaam nebigu calayhi isalaatu wassalaam isagoo mar walba waaninaya ayaa uu ku wadhahdaa xaaskaaga hayso oo amsik calayka zawjak yani ilaahay subxaanahu watacaala waa kii ka warramayey xaaskaaga xejisa ayuu ku yidhahda rasuulku calayhi isalaatu wasalaam arrintii baa socotay arrintii baa socotay ilaahay xikmad buu uga jeeday in lagu jideeyo oo lagaga tago dhaqankii carabi ay isticmaali jirtay ee ahayd ninku ilmaha uu ku tabaniyo inaanu gabadhiisa guursan jirin baa ilaahay subxaanahu watacaala uga jeeday ugu dambayn waa uu isa soo taagay zayd binu xaarisa wuxuu yidhi yaa rasuul allah ima doonayso zaynab waxaana runtii la dhaha zayd binu xaarisa marka loo eego xagga abuurka muu ahayn dadkan ilaahay quruxda u dhaliyey waana waxyaalihii runtii ay ka ashkatoonaysay ayay ka mid ahayd zaynab bintu jaxshi arrinkii markii uu sii fogaaday ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi waan kaa aqbalay iska sii dah dabeeto sidiibaa zayd binu xaarisa uu ku furay allahuma salli calaa maxamedin zaynab bintu jaxshin muddo markii ay socotay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam lagu addoonsaday oo la faray inuu guursado zaynab bintu jaxsh iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu samada uga soo guuriyey sababtuna waxa ay ahayd maadaam dhaqankii carbeed ay ku jirtay ninku inanka uu yidhaahdo anigaa dhalay isagoo aan dhalin oo zayd waxaynu ka soo warranay in zaynab binu moxamed intii aan waxigu soo degin ka hor loo bixiyey si dhaqankaa loogu jaro oo ninku ilmaha uu ku tabaniyo gabadhiisa uu guursan karo maadaam aanu dhalin ayaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam sidan loo faray nebigu calayhi salaatu wasalaam mudda ayuu ka warwareegay isagoo dhowrayey in ma garatay qurayshi aanay odhan maxamed dhaqankii quraysheed buu khilaafay oo allahuma salli calaa maxamedin inankii uu ku tabaniyey ayuu gabadhiisii iska guursaday ilaa xad ilaahay subxaanahu watacaala isagoo ka warramaya aayaadkan uu soo dejiyey maa kana muxammadu abaa axadi min rijaalikum walakin rasuulu اllah wakhatama annabiyiin wakana allahu bikuli shayin caliima si loo qanciyo mu'miniintii iyo dadkii kaleba waxaa ilaahay yidhi maxamed ma uu ahaanin aabba mid idinka idinka mid a walakin rasuulu llah waa rasuulkii ilaahay wakhatama annabiyiin iyo kii nebiyada lagu khatimay wakana allahu bikuli shayin caliima ilaahayna shay wax walba kii u ogaal badan ayaa u ahaaday suurat laxzaab rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa u diray zaynab bintu jaxshin yani axad asaxaaba waxaanu ku yihi waxaad u sheegtaa isagoo weliba zayd usii faraya waxaad u sheegtaa inaan guursanayo marka ay ciddadeedu dhammaato u sheeg ayaa uu ku yihi zaynab bintu jaxsh zaynab ayaa warkii gaadhay zaynab ayaa aada iyo aada ugu faraxday warkaa isaga ah iyadoo runtii taasi ay keentay inay noqotay in maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam ay isku caailadahaayeen markii hore isla markaa zayd ay isqaban waayeen inay ku biirto guryihii ummahaat lmu'miniin oo ma garatay allahuma salli calaa maxamed ahaa yacni dumarkii waktigaa jiray maqaamka ugu sarreeya ahaa waxaa la dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam muddo markii ay wada noolaayeen zaynab bintu jaxshin oo maalintii weliimada uu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka culummadu ay ka sheekaynayaan meelihii ugu barakada badnaana ay ka mid ahayd mathalan gurigaa zaynab bintu jaxshin leanna waxaa la yidhaha xeedaa loo keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida anas binu malik uu kaga warramay xadiis saxiixa dabeeto rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi intaasoo saxaabi u yaadh xeedhadii bay bisinka u qabteen qof walba wixii dhinaciisa soo xigay baa uu faraha geliyey waxaa la yidhaahdaa markii ay saxaabadii ka baxeen ayaa xeedhadii halkeedii ay taagnaatay dabeetna nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana wuxuu yihi cid kale u yeedh ilaa ay saxaabadu ka tiriyeen ilaa saddex boqol afar boqol oo ma garatay saxaabi inay meeshaa wax ka cuneen xeedhadii keli ahayd waa maalintii la guursanayey yani zaynab bintu jaxshin waxaa xusid mudan waa markii ay soo degtay dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam in sataarad dabadeeda lagala hadlo oo waxaa la yidhaahdaa sida uu wariyey bukhaari iyo muslim alimaam axmed iyo tirmidina ay soo saareen xadiis saxiixa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii raashinkii ay saxaabadii cuneen baa saddex saxaabi ayaa gurigii ku hadhay dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa intuu baxay ayuu gurigii caaisho galay dabeete waa u salaamay assalaamu calaykum ahla albeyt waraxmat ullaahi buu yidhi dabeete salaantii bay ku celiyeen waxay ku yidhahdeen yaa rasuul allah ilaahay reerkaaga ha kuu barakeeyo dabeete rasuulku wuu soo noqday wuxuu arkay saddexdii saxaabiy oo jooga haddana waa uu baxay guri kaleoo guryihiisa ka mida way isu dhadhawaayeen guryaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu galay waa isa salaameen wuu soo noqday haddana saddexdii saxaabi oo meeshii jooga ayaa u arkay ilaa ma garatay saddex goor uu rasuulku soo noqday iyadoo saxaabadii aanay weli gurigii ka tegin dabeete ilaahay subxaanahu watacaala markii uu guriga soo galay muxuu ahaayey zaynab isla markaa uu gurigii kalena ka soo baxay ee lugna uu guriga kula jiro lugna uu dibadda la joogo ayaa ay soo degtay aayadda saddexiyo kontonaad ee suurat laxsaab ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiyi ilaa an yu'dana lakum ilaa طacaamin gayra naadiriina ilah walakin ida duciitum fadkhuluu faidaa dacimtum faاntashiruu walaa musta'nisiina lixadiisin ina dalikum kana yu'di الnabiya fayastaxyii minkum wallahu yastaxyii min alxaq ila akhiri alaayaat waxaa aayadda ku jirtay waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab dalika adharu liquluubikum waquluubihin wamaa kana lakum an tuuduu rasuula allahi walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada ina dalikum kana cinda allahi cadiima suurat laxzaab iyadoo lagula hadlayo saddexdii saxaabi ee ma garatay iska sii fadhiyey meesha oo aadaabta lagu berayay ay ka mid ahayd sida aayaddu ay ka warramayso saxaabadu marka ay guriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam yimaadaan inay dumarka rasuulka kala hadlaan sataarad dabadeeda ama xijaab dabadeeda isla markaa marka ay meesha wax ka cunayaanna ay raashin usoo doontaanna aanay ku raagine nin walba marka uu raashinkiisa uu ka cuno uu ka tago rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay u tilmaamay saddexdii saxaabi iyadoo la leeyahay yacni rasuulku wuu idinka xishoonaya laakiin ilaahay xaqa kama xishoode eh sidaa u garta baa ilaahay subxaanahu watacaala idan fadliyada ay lahayd zaynab bintu jaxshin waxaa ka mid a in gurigeeda ay kusoo degtay aayaddaasi maamuusaysa ummahaatu lmu'miniin hooyooyinkii mu'miniinta oo tusaale oo ah dumarka muslimaadka oo dhan ayaa iyaduna halkaa ku jirta waxaa xusid mudan culimmada qaar ay ku tilmaamaan sida uu bukhaari wariyey oo anas binu malikna uu soo saaray cumar bn khadaab baa ku yihi ya rasuula allah yadkhulu calayka albiru walfaajiru falaw amarta ummahaata almu'miniin bilxijaab faanzla allahu aayat alxijaab yani waxaa kuu soo gelaya kii wanaagsanaa iyo kii aan wanaagsanayn ya rasuula allah ee faajirka ahaa bal ka waran haddii dumarkaaga aada farto xijaabka ayaa uu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam akhawaati fi llah waxaa xusid mudan maadaama aayatulxijaab oo lagu maamuusayay dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay kusoo degtay guriga zaynab bintu jaxshin fadaaishii ay lahayd ayaa ay ka mid ahayd sida ay tilmaameen asxaabu siyar waxaa xusib mudan sida aayad badne ay ka warameen zaynab bintu jaxshin markii ay kusoo biirtay guriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii waxoogaa yaro ka hoday waxaa ka mid ahaa caaisha iyo xabsa umu lmu'minaat waxaanay arkeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo zaynab bintu jaxshin hadal haya weliba kaga sheekeynaya waxyaalo khayr badan bay maqleen waxay runtii tidhi yani ma caaisha mar ay ka hadlaysay xadiis uu soo wariyey abu khaythama lam yakun axadu min nisaa'ihi yusaamiinii fi xusni اlmansila cindahu gayruha tacni zaynab bintu jaxshin yani dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabadh ii dhigmaysa may jirin waa khadiijo kadib weeyaane mooyaane zaynab bintu jaxshin marka loo eego rasuulka calayhi salaatu wasalaam xidhiirkii naga dhexeeyey waxaa la yidhaahdaa soo dhaweynta badan ee zaynab ay uhaysay iyo dhibirsanaanta ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u lahayd rasuulku marka uu u tago muddo ayuu la joogi jiray waxaa ka mid ahayd riwaayaadka saxiixii sida ay tilmaamayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam zaynab marka uu tago waxay siin jirtay malab malabkana rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada buu isticmaali jiray oo aanu dumarkiisa kale ka heli jirin arrintiiba waxaa ogaatay caaisha iyo xabsa ayaa ogaaday dabeeto way tashadeenoo waxay ku yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam zaynab waxa uu ugu raagaa marka uu tago ee uu muddo ula joogaa gurigeeda waxa weeye waa malabkaasi uu ka soo cuno gurigaas marka waxaa wanaagsan in si aynu uga jarno malabkaasi ayaynu u khidadaynaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ay ku tashadeen sida alimaam bukhaari uu soo saaray waxay tihi marka aada yani sida uu waramay yani bukhaari qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yashrabu casala cinda zaynab imt ibnatu jaxshin wayamkusu cindaha waanu ku nagaan jirnay fawaadaat fawaada'tu ana wa xafsa waxaanu isku waafaqnay aniga iyo xafsa bay tihi caaisha can ayatina dakala calayha faltaqul lahu akalta makaafiir waxay dhahan si aynu u nacsiino aynu ku nidhaahno marka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo galaba yaa rasuul allah waxaad soo cuntay shaygii makaafiirka la odhan jiray makaafiirku wuxuu ahaa baa la yidhi shay macaan oo xalwada oo kaloo berigii la cuni jiray oo laakiin ur yacni aan la jeclaysan leh urtiisu aanay wanaagsanayn marka iyagu waxay doon dhinacna inay macaankii ka tilmaamaan dhinacna ay yidhaahdaan shay aan ur wanaagsanayn baad yaa rasuul allah soo cuntay aynu nidhaahno marka uu saynab ka yimaadaba iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa shayga udgoon buu jeclaan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku isaga oo iska daacada ayaa arrintii ay ku tiri xafsa sidoo kale caayishina ay ku timi nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo diiday in shay aan udgooni inuu soo cunay laa walaakinii kuntu asrubu casalan cinda zaynab ibntu jaxshin falan acuuda lahu waqad xalaftu laa takhbirii bidalika axadan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi malab baan ka soo cunaa buu yidhi sayna bintu jaxshin maan cunin magaafiirka a sheegaysaane bal waan iska dayn doonaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagana eh bal ha u sheegina un sayna bintu jaxshin buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyigu waa soo degayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa lagu qabsaday waxaana lagu yihi yaa ayuha الnabiyu lima tuxarimu ma axala allahu lak yani nebigii ilaahayo maxaad yani ma garatay u xaaraantinimaynaysaa wixii ilaahay ku xalaaleeyey ayaa lagu yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam tabtagii mardaata aswaajik adigoo uga jeeda inaad dumarkaaga raalli geliso maxaad iskaga xaaraantinimaynaysaa shay ilaahay kuu xalaaleeyey ayaa lagu yihi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam marka rasuulka waxaa loo sheegay inaanu shay urxun aanu soo cunine loo tashaday ayaa loo sheegay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam idan aayaadkaasi laftigoodu waxa ay tilmaamayaan wanaaggii ay lahayd zaynab bintu jaxshin oo markii caaisha iyo xabsa ay u tashadeen ilaahay subxaanahu watacaala uu ku daafacay aayaadka qur-aanka ah waxaa xusid mudan zaynab oo runtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay inay tahay gabadha ugu soo horeysa ee soo raacaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam alimaam muslim raximahullah sida uu soo saaray can caaisha bintu dalxa um lmuuminiin qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam asracukuna lixaaqan bi adwalukuna yadda waxaa idinku soo deg deg badan inuu isoo haleelo ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam yihi adwalukuna yadda tiina ugu gacan dheer buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam marka caaisha waxay tihi fakuna fakuna yani qaalat fakuna yatadawalna yatadaawalna ayatuhuna adwalu yadda gacmahooday isku dhararin jireen baltooda ugu gacan dheer marka waxay tihi waxaa noogu gacan dheerayd caaisha zaynab bintu jaxshin sababtana waxaanu u tirin jirnay iyadoo ahayd gabadh aada u sadaqo badan oo aada wax u baxsata ayay tihi caaisha radia allahu canha idan waxay intaa u wehelisay yani zaynab bintu jaxshin oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam haleelista ay jannada hore ugu haleeshay ee dadkii hore yani hore u dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa ugu horgaaray ka mid ahayd iyadoo cibaado badnayd cabdillaahi bnu shadaad ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam qaala licumar bn khataab radia allahu canhu isaga oo cabdillahi bnu shadaad waxa uu soo wariyey cumar bnu khataab buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina zaynab bintu jaxshin awaaha yani zaynab bintu jaxsh waa gabadh cibaado badan qiila yaa rasuul allah mal awaaha waa maxay ereyga awaaha baa lagu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi alkhaashica almutadarica waa gabadha khushuucda badan leh ee isdhuldhiga badan leh ilaahay subxaanahu watacaala u khushuucda badan leh dabeetna wuxuu akriyay rasuulku alayhi salaatu wasalaam aayaddan suuratu hood ku jirta ina ibraahiima laxaliimun awaahum munib ilaahay marka uu leeyahay nebiyullahi ibraahim waa mid dulqaad badan oo khushuuc badan oo noqod badan oo ilaahay u noqda idan zaynab bintu jaxshin waxay ka mid ahayd dadkii cibaadada badnaa ee allahuma salli calaa maxamedin soonkeeduna uu badnaa sidoo kale salaadaheeduna ay badnaayeen kuwaa laga sheekeynaya ma aha faradka laakiin nawaafisha wey yani soonkeeda sunnaha ah iyo soonkeeda ma garatay allahuma salli calaa maxamed salaadeeda sunnihii kuwii ay badnaayeen bay ka mid ahayd waxaana sida dabaraani uu wariyey raximahullah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa usoo galay cumar binu khadaab iyada oo zaynab ay tukanayso salaad runtii aada u khushuuc badan dabeeto cumar binu khadaab baa weydiiyey baryadii ay ilaahay beryeysay ayuu aada uga yaabay waxa uu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inaha la awaaha waa gabadh khushuuc badan oo salaad badan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam abu nucaym kitaabkiisa uu qoray ee uu kaga waramo saxaabada iyo dumarka muslimaadka iyo saxaabiyaadkaa ee wanaagsan waxa uu yihi alkhaashicatu alraadiya alawaahatu aldaaciya waxay ahayd gabadh cibaadadeeda ku khushuuc badan oo ma garatay raalli ahaanshaha ilaahayna ku dhow sidoo kale daaciyad ah oo dadka xaqa ugu yeedha ayay ahayd waxaa la zaynab bintu jaxshin marka ay la murmayso dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ay kaftamayaan ayaa waxay ku odhan jirtay saddex arrimood baan idin dheerahay ina jaddii wa jadduka waaxidun nebiga calayhi salaatu wasalaam awowgay iyo awowgii mid bay ahaayeen waxaa kaloo ay tidhi aniga samada ayaa layga soo guuriyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu iigu dhaafiyey dhaqankii ay lahaayeen dadkii carabeed ayaa ugu baabi'iyey wa ana safiira jibriila calayhi asalaam waxaa kaloo marag ka ahaa guurkayga jibriil calayhi asalaam oo halka ma garatay idinka nin qof walba reerkiisu wakiil uga ahaa aniga weligaygu waxa uu ahaa jibriil calayhi asalaam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala weligayga ka dhigay ayaa odhan jirtay zaynab bintu jaxsh zaynab bintu jaxsh waxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u raacday dagaaladii daaif waxay u raacday dagaalkii kaswatu khaybar sida uu sheegay alimaam addahabi oo intaba ay ahayd tii nebiga calayhi salaatu wasalaam biyaha usiday ee sahayda usiday ee quudinaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam idan zaynab bintu jaxshin xajkii ugu dambeeyey ee xajat lwidaac ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu galayna waa ay la gashay zaynab bintu jaxshin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay yani halkii waxaa u galay zaynab bintu jaxshin iyo ummahaat lmu'miniin dumarkii mu'minaadkii hooyooyinka ahaa oo dhan saxaabigii loo yaqaanay abubakar binu abi quxaafa ama cabdillaahi binu cuhmaan zaynab bintu jaxshin oo runtii aynu arkaynay caaisha inay tiri waxay ahayd gabadha keliya ee allahuma salli calaa maxamed rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa igu soo dhadhow ee ma garatay ila tartami karta kalgacaylka uu noo hayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa iyadoo ka warramaysa wanaaggeeda waxay tihi zaynab waxay tihi markii fitnadu ay igu timid ee xadiisul ifkiga beenta layga abuuray ee xataa saxaabadii markii warkii la badiyey barhkood ay ka qayb qaateen zaynabo iyadoo weliba aanu tartan ku wada jirnay oo aan islahaa way ka qayb qaadan doontaa maxay tihi caaisha nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu weydiiyey qaalat ummunaa caaisha wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yas'alu zaynab ibnatu jaxshin can amri marka uu arrinkayga wax ka weydiiyo waxay tir u yidhaa yaa zaynab maada calimta aw ra'ayti bal ka waran waxaad ka og tahay caaisha maxaadse ka aragtay markuu yidhaahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allah yani axmii samcii wabasarii maa calimtu ilaa khayra waxaan ilaalinayaa maqalkayga iyo aragtidayda bay ku tiraa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allah khayr waxaan ahayn anigu caaisho kuma ogi idan toosnidii ay lahayd waxaa ka mid ahaa waa tii aynu ka soo waranay caaisha iyo xabsa iyagu inay u tashadeen inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam zaynab ka soo jaraan oo xataa malabkii ay siin jirtay ay dacaayadeeyaan oo wax kale ay uga dhigaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa waxay ka soo degay iyadu markii caaisho dadka oo dhani ay dacaayadeynayeen wanaaggeeda iyo toosnideeda caaisha iyadoo ka warramaysa waxay tihi markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iweydiiyo waxay tidhahdaa maa calimtu ilaa khayra yaa rasuula allah waxaan khayr ahayn kuma ogi ayaa ay magarata odhan jirtay waxaa xusid mudan sida uu runtii alimaam axmed uu soo saaray ee curwa binu zubayr uu wariyey iyadoo caaisha ay ka warramaysay maan arag bay tiri lam ara imra'atan khayran minha maan arag gabadh ka khayr badan zaynab bintu jaxshin wa aksaru sadaqatan xagga sadaqada iyo waxbixintana gabarh ka sadaqad badan maan arag wa awsalu lirixm riximka iyo qaraabada xidhiidhinteedana gabadh ka xidhiidhin badan maan arag wa abdalu linafsiha fi kulli shayin yutaqarabu bihi ila allahi caza wajal min zayna oo uga bedel badan nafteeda shay wal oo ilaahay loogu dhowaanayo qofka ugu dadaal badan ayay ahayd bay tiri caaisha radia allahu canha waxaa runtii xusid mudan zaynab markii xanuunkeeda iyo dhimashadeeda uu soo dhowaaday ayaa caaisha iyo dumarkii muslimaadka ee kale ay xusuusteen xadiiskii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaa iigu kiisoo haleel badan doona iguyani dada deg deg haleel deg deg qofkiina ugu soo dhow ee dhimashadayda dhimashada ugu soo xigta noqon doontaa waxa weya zaynab bintu jaxshin ayaa xadiiskii ay ka sheekaysay caaisha radia allahu canha leanna waxay leeyihiin fadliga ay lahayd bay kamid ahayd ee uu tilmaamay rasuulku alayhi salaatu wasalaam curwa binu zubayr oo runtii caaisho weydiinaya oo ma garatay ay habaryar u ahayd ninkaa taabiciga ah ee qiimihiisa lahaa waxa uu ku yidhi habaryartayay dumarkii rasuulka alayhi salaatu wasalaam yaad u malaynaysaa in nebiga alayhi salaatu wasalaam agtiisa loogu kalgacayl badnaa waxay tihi zaynab bintu jaxshin iyo ummu salama ayaa nebigu alayhi salaatu wasalaam uu aada usoo dhaweyn jiray marka laga reebo aniga bay tiri yani marka waxay leedahay aniga waxa igu soo xigay zaynab bintu jaxshin iyo ummu salama bacda rasuuli llahi sala la bacda ana yani aniga dabaday waxaa xusid mudan oo ummu salama taariikhdeedii iyada way ti aynu kasoo waranay oo ay dheerayd dumarka kale ee rasuulka alayhi salaatu wasalaam cibaadadeeda oo runtii yani saa-id ahayd sida aynu kusoo tilmaanay xaggii hore sayna bintu jaxshin waxay kamid ahayd dumarkii muslimaadka ahaa ee gaadhay ilaa khilaafadii cumar binu khadaab radia allahu canh cumar waxa uu gaadhay in allahuma salli calaa maxamedin uu u qoro dumarka hooyaadka muuminaadka ah gabadhiiba labiyo toban kun oo dirham buu siin jiray halka saxaabadu ay ka qaadan jireen saddex kun oo dirham isagoo ku ixtiraamaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kaalinta diineed ee ay kaga dhex jireen yani saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam lidalik culummadu waxa ay ka waramaan asxaabu siyar weli lama hayo zaynab bintu jaxshin oo qaadatay labiiyo tobankii kun dirham oo ay ku soo gaadhay maalintaasi waxay u qaybin jirtay agoonta iyo dadka jilicsan ee runtii wixii qaraabada ah iyo wixii kusoo xeeran ee madiine jooga ayay u qaybin jirtay ilaa xad yani ay ka warantay dumarka yani gabadha loo yaqaano barasata bintu raafic oo runtii la shaqayn jirtay yani zaynab bintu jaxshin oo xagga hooye ay ka walaala ahaayeen ayaa waxay tihi maalin baa waxa uu dhiibay labiyo tobankii kun cumar binu khadaab dabeete waxay igu tihi walaal qaybi waan qaybiyey bay tihi waan qaybiyey ilaa aan arkay bay tihi kiishkii oo maran dabeete waxaan ku idhi yaa zaynab maxaad wax inoogu reebi weyl waxay tihi walaal intaa inoo hadhay marka in yaroo aanan arkayn oo kiishka ka hooseysay intaasaa inagu filan intii baan eegayo waxay noqotay bay tihi sideed boqol yani oo dirham waxa aan ka badnayn bay noqotay labiiyo tobankii kun ee dirhamna halkii ayaa ku qaybisay ibnu sacad raximahullah waxa uu lahaa isaga oo ka waramaya zaynab bintu jaxshin markii ay zaynab dhimatay iyadoo ka mid ahayd dadkii ugu adduunka badnaa marka loo eego dee mushahaarka ay qaadan jireen hooyooyinka mu'miniinta saxaabada nin walba ilaa konton lixdan guri ayaa uu lahaa iyadoo sidaa ahayd ayaa waxa ay ayuu yidhi ibnu sacdin markaa uu ka warramayay kamay tegin dirham iyo dinaar leanna waxa soo galaba waa ay sadaqaysiisan jirtay ayaa uu yidhi sayna bintu jaxshin waxay ka mid ahayd dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka wariyey waxaana culimmadu ay leeyihin koob iyo toban xadiis ayaa ay ka warisay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim waxa ay isku waafaqsaneen laba xadiis inta kalena aimada kale ayaa wariyey sida tirmidi iyo nisaa-i iyo abu daawuud iyo ibnu maaja iyo kutubta kale sida kitaabka almusnad alimaam axmed iyo abi yacla musnadkiisa ayaa lagu wariyey waxaana ka mid ahaa axaadiista ugu layaabka badan leh ee runtii ay warisay xadiiskii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ee bukhaari uu soo saaray laa ilaha ila allah waylu lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyawma min radmi yajuuja wamajuuj waxallaqa biasbicayhi alibhaama walatii taliiha qaalat zaynab ibnatu jaxshin faqultu ya rasuula allah anuhlaku wafina asaalixuun qaala nacam ida katura alkhabas xadiiskaa odhanaya rasuulkaa soo toosay isagoo le laa ilaha ila allah hoog waxaa iska le carab yani waxaa soo dhawaaday yani ma garatay dhibaataa soo dhawaatay buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam maanta waxaa la furay buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam markaa uu soo toosay teedkii idinka xigay yajuuj iyo majuuj dabeetstayna baa tiri yaa rasuul allah ma waxaana la halaagayaa iyadoo dadkii wanaagsanaa ay nagu jiraan qaala nacam haa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa katura alkhabas haddii dhibaatadu ay badato oo macsiyadu ay badato hayo waa laydin halaagayaa ayaa uu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasaa ka mid a axaadiista ay warisay oo runtii bukhaarina uu kitaabkiisa kusoo saaray waxaa runtii xusib mudan waktigii ay dhimatay baynu nidhi zaynab bintu jaxshin waxay ahayd waktigii cumar bnu khataab radia allahu canhu iyada oo konton jira sanadkii labaatanaad ee hijriyada ayaa allahuma salli calaa maxamed ay dhimatay waxaana la yidhaahdaa marka laga tago khadiija bintu khoylad oo dhimatay dee hijrada ka hor oo ku dhimatay maka dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxayd gabadhii ugu horreysay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam dhimashada u raacday ayay ahayd sidii uu ka warramay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yihaha cumar binu khataab markii loo sheegay dhimashada saynab ayaa saxaabadii oo dhan iskugu yeedhay aaskii saxaabada oo dhan baa ka qayb gashay ilaa xad la yidhaahdo godka qodistiisii cumar binu khataab iyo ayaa u badsaday iyagoo runtii khayr badan ka rajaynaya aaskaa yani saynab bintu jaxshin waxaa la yidhaahdaa waxaanay ahayd gabadhii ugu horreysay ee naxash lagu qaado leanna markii ay sii dhimanaysay bay tihi naxash halay saaro waxaanay tiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam sariirtii lagu qaadayna halaygu qaado marka waxa la yidhaha naxash may ahayn dee sariirtan lagu hadlay tii rasuulku calayhi salaatu wasalaam naxashkii baa la dul saaray sariirtii dabeeta markaasaa lagu qaaday asmaa bintu cumays ayaa tiri yaa amiira almu'miniin naxashka waxa aan kusoo arkay markii aanu xabashida joognay nu hijroonay dabeeta naxash bay u tilmaantay sidii baa loo sameeyey kii ayaa lagu qaaday culimmadu waxay leeyihin waa naxashkii ugu horreeyey ee qof muslima lagu qaado ayaa ahaa kaa zaynab bintu jaxshin lagu qaaday waxaa la idhi markii la qaaday ee allahuma salli calaa maxamed qabriga la geeyey ayaa la isweydiiyey bal cidda qabriga gelinaysa cumar binu khataab ayaa runtii doonay inuu ku dhaadhaco oo uu ku dhaco dabeeta asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ummahaatu lmu'miniin ayaa ku yidhi yaa cumar waxaa wanaagsan maxaarimteeda qof ka midii inuu ku dhaco dadka aanay ma garatay maxaarimta ka mida ixtiraamka la ixtiraamayo ummahaatu lmu'miniin darteed ayaa ma garatay cumar oo jeclaa inuu isagu ku dhaco oo uu qabto ayaa la yidhi maxaarimta qof ka midii ha ku dhaco dabeeta waxaa ku dhacay yani ma garatay reer bani jaxsh yani intii markaa ka joogtay cabdillaahi binu jaxsh oo runtii ay walaal ahaayeen iyo usama binu sayd iyo cabdillaahi binu axmed binu jaxsh ayaa markaa ku dhacay sidii baa runtii lagu qabtay saynab bintu jaxsh qabrigii sidii baa lagu geliyey waxaana runtii ku dul tukaday tiradii ugu badnayd ee saxaabada ee runtii ku tukata yani gabadh muslimada ayaa ku dul tukaday saynab bintu jaxshin insha allahu tacaala intaasi ayaa aynu iskaga dayn doonaa taariikhdii saynab bintu jaxsh wahada wallahu aclam waaxkam wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu